waad mahadsan tahay alkataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaal kooban oo soconaya qadar ku dhowaad laba daqiiqo ah kaasoo lagu soo bandhigayo weerar dhabagal ah oo ka dhacay deegaanka jambaluul oo hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose weerarka oo ah mid xoogan ayaa lagu dilay ciidamo badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka waxaana qaybaha hore ee muuqaalka lagu arkayaa miidadka askartii dowladda federaalku ay uga carareen goobta dagaalka qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa hubka noocyadiisa kala duwan rasaas iyo agabka ciidanka oo ay ciidamada milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka furteen askartii dowladda federaalka ee ay la dagaalameen